galab wanaagsan ayaan mar kale hawadeydinka leenahay koob iyo soddonka bisha meey sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad dhegaysanaysaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaa ibraahim xasan daandure iyo caashucuud waa kuwan
kusoo dhowaada mar kale barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim ow galabta waxaan dhegaystayaashugu haynaa heese aan kala dhicin oo dhinac walbaan gacanta u laacnay mar dhow ayayse markhaati ka noqon doonaan bal inaan hal dhinac gacanta ku darra iyo inaan meelo kala duwan aadnay waa tahay warqadda ugu horreysa aan soo qabto marka ugu horreysa waxay ka timid waxaa halkan tahanid aroos ka diraya baa layidhi dhammaan reer xuseen aadan ibraahim iyo ehelada kale ah aabe sheekh naasir xuseen aadan hooyo dhuubo cabdilaahi cabdiraxmaan naasir xuseen iyo maxamed naasir xuseen iyo ramla naasir xuseen cumar mukhtaar xuseen iyo safiya naasir xuseen iyo fawsiye naasir xuseen iyo sidoo kale baa layidhi cadnaan sheekh ibraahim iyo mawliid cabdisalaam dhammaan waxaa la yidhi yaanan ka teginay sidoo kale cabdimahad sheekh axmed qoor leexshe iyo dhammaan bay yidhaahdeen waxay ku kala nool yihiin dadkaasi kenya iyo maraykanka waxaanay tahaniyad u dirayaan arooska dhex maray ibraahim axmed mooge iyo hodan xuseen nuur kaas oo ka dhacay baa layidhi gobolka north dakota ee dalkan maraykanka isku waaray ay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caanana igu duceeyeen aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray maxamed siciid faarax maxamed nayl iyo cali faarax samatar iyo cabdiweli maxamed aadan ducaale hadal wanaajo iyo jaamac maxamed guleed iyo jabarti cabdul maxamed iyo waxay yidhahdeen cabdixakiim nuur khaliif iyo cabdifataax cabdulaahi yaasiin iyo axmed maxamed xirsi maxamed yuusuf jaamac iyo cabdul jaamac tahliil oo seed ku magac dheer iyo siciid suudi tarabi iyo dhammaanba ilmo suudi tarabi iyo waxay yidhahdeen abdi siciid maxamed xasan iyo caruurtiisa hooyo faadumo maxamed xasan iyo caruurteeda iyo aaba yuusuf cabdulaahi iyo caruurtiisa iyo zeynab jaamac taaliil seed iyo caruurteeda iyo maryan jaamac tarabi iyo caruurteeda iyo faadumo faarax caways iyo waxay yidhaahdeen caruurteeda dhammaan ardada jaamacadda b s u garowe waxay yidhahdeen gaar ahaan kuliyadda qaynuunka iyo sharciga oo kala jooga garowe gaalkacyo boosaaso waxaana ay jecel yihiin bay yidhahdeen inay taaneed kal iyo laaba ay hawada u marayaan deeq suudi tarabi iyo ister yuusuf cabdulaahi oo meherkood uu ka dhacay garowe waxayna leeyihiin noqda kuwii la kulmaa guur raaxo badan ubad qarqarna wayba kala siyaamin aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim warqadan aan soo qabta intaadan heesta laacin waxay ka timid cabdinaasir aadan cali iyo mahad cabdilcasiis maxamed iyo yaasiin yuusuf hiraale waa hiraale iyo sidoo kale mustafa maxamed xuseen iyo cabdiwahaab geedi maxamed shaawul baa layidhi mursal ibraahim iyo xaatim aadan cumar iyo cabdinaasir cabdilcasiis maxamed iyo yunis xasan maxamed iyo cabdisalaan xasan maxamed muumina mursal ibraahim iyo yaasmiin mursal ibraahim cabdisalaan ibraahim cali iyo mahad cabdiraxmaan xasan iyo sidoo kale shiine cabdiraxmaan xasan iyo ugu dambayntii cabdi maxamed cali dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan boosaaso muqdisho baydhabo iyo garoowe waxaanay taani dhalasho u dirayaan aabe cabdishakuur mursal ibraahim iyo hooyo shaakiro axmed maxamed oo wiilugu dhashay gobolka baay gaar ahaan bay yidhahdeen tuulad la yidhaahdo toos weyne taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishan may ee sanadkan laba kun afariyo tobanka wiilkaasna waxaa loo bixiyey baa layidhi eliyaas cabdishakuur mursal ibraahim waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ha ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamiin aamin ayaan lena caashi su-aal muku weydiiyaa su-aal muku weydiiyaa ayuu kadin dhahaa waa waaba waaba kadiskii malaha ood bersamaadkii xaruntii kamaaludiin saalaxad ka soo tabin jirtay bal weydii ibraahim su-aasha allahayou bukaan jeceyl beerlaxawsigiisu badana haye baahi aan bixin iyo riyadiisa beenta ah badana haye ma badan tahay riyadiisu caasho ma jacaylka haa riyadiisu intay badatay biyaha baddana dhaaftay soo ma arag inta qof ee ka cabanayso qof walba oo madaxa soo qaada wuu ka cawdaa marka soo tiro badnaantiisuun maaha marka habeenba barkinta dhinacaa u jiidane
ibraahim su-aalaha halun baa weydiisa laakiin waad ka sii badisay eesta maadna soo qabatid bar wadnaha ku taala ibabanayso awga waxaa ku luqaynayaa sidi cali winki waaw oo su-aashu ma heestiisay la socotay waay caasha
Sure.
waa hagaaga codkii macaanaa ee fanaanka sidii cali wenkey iyo heestii bukaan jecel intaasi haddaan ka gudubno caasho warqadda gacantaada iga muuqata noo soo qabo waa tahay warqadan waxaa aad ii soo jiidata heesta qaabka muusiga ma moodaa inuu ahaa muusiga ibraahinow noocyada aad jecleydee Somali jazz.
lixdamaadka iyo gadaal marka la aado soomaali jazz jubbi iyo curuba night club qaababkaasay u tuban tahay ee sidii hore waa tahay sidii calwenkey warqadan waxay ka timid reer cadow ah, tumey iyo reer abuukar tifow iyo reer boocow waxaanay tahnid aad baa loo soo kooban lasoo qurxiyey tahnidun baa looga jeedaa waa reer cadow tumey iyo reer abuukar tifow iyo reer boocow waa tawa saddexdaas reer waxay tahniyad u dirayaan maxamuud cadow tumey iyo muna abuukar tifow ay gabar igu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan baa layidhi xaafadda maanaboolyo waa tahay waxaana loo bixiyey baa layidhi hodan waxaana ay leeyihiin alle ha ka dhigo tii soo barbaarta oo waalidkeed iyo dalkeedaba anfacda annaguna amiin baan u raacinayna ibraahino waa tahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe yuusuf cali iyo hooyo muumine sheekh iyo waxay yidhahdeen abaayo sacadiye yuusuf cali iyo abaayo firdowso yuusuf cali iyo aboowe maxamed yuusuf cali iyo waxay yidhahdeen aboowayaasha kale ah cabdullaahi yuusuf cali iyo ibraahim yuusuf cali iyo waxay yidhahdeen saabir yuusuf cali iyo zakariya yuusuf cali iyo waxay yidhaahdeen habaryar faadumo sheekh iyo habaryar muuno sheekh iyo habaryar maryan sheekh iyo habaryar ruqyo sheekh iyo habaryar xaliimo sheekh iyo waxay yidhaahdeen habaryar faadumo sheekh iyo abtiyaashan oo kale ah bay yidhaahdeen axmed sheekh iyo xuseen sheekh iyo ayuub maxamed rooble iyo maxamed cali yelaxow iyo cabdulaahi cali yelaxow iyo cabdiraxmaan cali yelaxow iyo suleymaan cali yelaxow iyo ciise cali yelaxow iyo cumar cali yelaxow iyo ibraahim cali yalaxow iyo naciimo maxamed sheekh iyo aanise maxamed cibaar waxaanay jecel yihiin inay dhammaantoodba salaan iyo heestanba gaarsiiyaan aamina yuusuf cali iyo cabdiraxmaan axmed xaashi oo dhowaan isguursada waxaanay leeyihiin ducada guurkaasi xaggana la waaye caashaaye arooskaasi waxaan u rajaynayaa kii wanaagsanaadaha ee waara ee ubad khayr qabana lagu kala helo warqadanna ibraahino haddaan soo qabto waxay ka timid maxamed cali wanaag iyo qoyskiisa kayrto xuseen jaaburi iyo sidoo kale cabdilaahi ibraahim maxamed oo loo yaqaano donow iyo reerkiisa rowsho sheekh ismaaciil maxamuud cabdiraxmaan sheekh cusmaan iyo reerkiisa nicimo maxam- waa naciimo maxamed nuur maxamed iyo cismaan macalin ibraahim foto iyo qoyskiisa iyo cabdicasiis sankuus xasan iyo qoyskiisa iyo maxamed cabdi isaaq iyo cabdiweli cabdiraxmaan sheekh cusmaan aadan nuur xasan iyo ibraahim maxamed nuur iyo axmed xabiib iyo qoyskiisa maana macalin iyo xuseen cabdi sheekh iyo qoyskiisa iyo xamdi maxamed fariid iyo qoyskiisa iyo sidoo kale maxamed cabdirasaaq waa maxamed cabdi isaaq iyo maxamed saafi roble iyo qoyskiisa iyo maxamuud muuse diini iyo qoyskiisa cabdulcasiis cabdi warsame iyo qoyskiisa haadiyo muxsin axmed iyo ugu dambeyntii baa la yidhi deeqo muuse diine dhammaan dadkani aan soo akhriyo oo dhan waxa ay ku nool yihiin magaalooyinka kale ah salt lake city trono sierral oregon kenya kualalambuur iyo sidoo kale muqdisho magaalooyin fara badan oo aad u kala fog waxaanay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen cabdilaahi aadan sheekh cabdilaahi iyo marwadiisa zaynab mustafa sheekh cabdilaahi iyo sidoo kale bay yidhaahdeen labada awoowe mustaf sheegow iyo aadan sheegow oo ay gabar igu dhalatay magaalada muqdisho kowdii mey sanadkan laba kun afar iyo tobanka gabadhaas waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen asmaa cabdilaahi aadan waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda heesta xigta ibraahino adiga le waaye caasho dhinacayga maad usoo tuurtay waxaa tahay mar haddaad xaggayga usoo tuurtay dhegaystayaashu iyaguba iska ogyihin waxay ka filayaan dabcan waa hees wanaagsan waa heestaan kudhageedu yahay marwo waxaa ku luuqeynaya fanaanka xasan gacal
arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muqashadeen maladhabay noqon ninka faal ka soo baxay milagiyo dabay shuna idma meherta weeare muqeena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muhashadeen damala dhabbay noqon inka faalka soo baxay milagiyo dabayshuna ilma meerta weeya marinku xidhan yahay muska ooda laga durin harunila sug caashaqahanba waygu maray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga durin harunila sug caashaqahanba waygu maray markaxigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo ilmaala la kala muquushe ka baqan gamcaha madhan maxryaanu kugu dhicin iska samir maruuro ilaahay baa maqan xigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo nin maala la kala muquunshe ka baqan gamcaha madhan maxryaal kugu dhicin iska samir maruuro ilaahay baa maqan yahay muska ooda laga gurin warunila sug caashaqahanba waygu maray intuu marinku xilan yahay muska ooda laga gurin warunila sug caashaqahanba waygu maray intuu marinku xilan yahay ibrahim fanaankan wuu hadlay soma afkuu furtay afkan furanaya baan maqli jiray muxuu yidhi ada aad u dhuuxaye waxa uu yidhi caashoy ha ka baqan gacmaha maran intuu maranku xidhan yahay mar uun caashaqa ilawad amba waygu maran yahay aniga halka iyo heesta aad kaiga soo jidat waxaa ka mid ahaa ka baqin gacmaha marnalka uu leeyahy oo meher yaanu kugu dhicin haye xoolo waa iska imaanayan tii ilaahay baa maqan buu yiriba marka aan wuxuu leeyahay gacamaraantas kusii joogna intaan wax ka helayno intaan wax ka helayno oo ha yeelin buu leeyahay in meher kale kugu dhacoon ahayn kayga
ya salaam laakiin laakiin soomaalida gaar ahaan gabdhaha qaar waxay yidhaahdaan wax maqan moodka ka dhow haye adugu dadkii gacmaha maraan jeclaan jir ma ahayd base waa ibrahino jawaana lagu soo qaadan dhihi jirta lacagtii dahabka tayda waxay ahaatay waa lasoo dhaafay waan ka xarooda taasi haye waata aad buu umahadsan yahay fanaanka xasan gacal iyo heesta marwo waa hees cajiib bay ahayd waxaan filaya dhegeystayaal fara badanna inay ka marakaci doonaan in qaar heestaas badan oo gacmahoodu mur yihiin ay wax raaraasin doonaan ay leeyihiin allele heestan walahtiina loogu talagalay
waa hagaag caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadimo aadan jaamac iyo hooyo sacdiyo nuur xirsi iyo aabe jamaal jaamac muuse iyo gabadhiisa sacdiyo jamaal jaamac iyo hooyo ceeble aadan nuur iyo waxay idhahdeen ayaan maxamuud ciise iyo odageeda yunis cabdinuur iyo amaal maxamuud ciise iyo odageeda jaamac aadan maxamed iyo maxamed maxamuud ciise iyo axmed maxamuud ciise iyo caaisho maxamuud ciise iyo ciise maxamuud ciise iyo farxiya maxamuud ciise iyo maryama maxamuud ciise cabdulaahi maxamuud ciise iyo maa'ida maxamuud ciise iyo muna maxamuud ciise iyo reer cabdulaahi nuur waxaana ay yidhaahdeen waxay dhammaantood jecel yihiin in ay saraan iyo heestanba iyo hambalyaba ay gaarsiiyaan hooyo khatre maxamuud ciise iyo waxay yidhaahdeen aabe maxamed khali farsame oo wiil ugu dhashay magaalada histon ee dalka new zealand waxaana wiilkaas loo baxshay bay yidhaahdeen maxamuud maxamed khaliif waxaana ay leeyihiin allah ka dhig kii soo barbaara oo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa waxaan markana gacanta ku dhigay ibrahin oo tahniyad ka timid baa la yidhi fanaanka cawaale waa tahay mar haddii tahniyadii cawaalena soo gashay heestiisaana way soo carcarfaysaa markaan kenya jooga waxaan maqli jiray mahmaaha ah daliiliya mavua nimawengo daliiliya mavua nimawengo haye hadduu roob di'i rabo saxasaxadaa laga gartaa marka in cawaale heestihiisa ay soo carfayso tahniyadiisaa ka garanayna layr qabo baa soo dhacaysa leerqa waa soo dhacaysa marka waa taa bal taanidan akhriya marka ugu horreysa waxaa lagu soo bilaabay ibraahin oo warqadani waxaa gaashaanka dhaqan garbaha loogu sitaa waxay hoballada geyigu gurboodka u soo wadaan sawdad qaali ah oo ishelay arooska ma soo gegeman baa la yidhi maasha allah waa tahay warqadda gabayar baa lagu soo bilaabay waxaa ugu horreeya asxaabta diraysa ruqiya xuseen caateeye oo ku nool baa la yidhi dalka faransiiska iyo khadiire xuseen caateeye oo iyana ku nool waddanka britain iyo sidoo kale mahdiye xuseen caateeye oo ah xaaska fanaanka cawaale aadan baa la yidhi oo ku nool dalka kanada iyo hooye caasho maydhane odawaa iyo aabo xuseen caateeye oo isna ku nool baaliya dalka jabuuti iyo dhammaan reer xuseen caateeye oo ku nool daafaha dunida waxaanay tahaniyad ballaaran u dirayaan baa la yidhi brofesor nimcaan cabdilaahi qowrax iyo sidoo kale doctor samsam xuseen caateeye oo arooskoodu ka dhacay baa la yidhi magaala madaxda jabuuti habeenkii arbacada ee bishinu ay ahayd sideed iyo labaatanka bishan may sanadka laba kun afar iyo tobanka waxaan leenahay bay yidhahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna waxaan leenahay aamiin waa tahay heesta cawaale baa soo carfaysaa niro laakiin dib baan u dhiganaya heesta cawaale iyo qaybaha kale ee tahniyadda loo dirayo labadaasi doctor ee isguursaday bal heesta xigta jigjiga kaalay caasho jigjiga kaale oo maxaa yaala roob si fiican oo kugu dayay
roob baa da-ay marka hadduu roob do anigu waxaan jeclana ariga raaco haye markuu roobku do-o oo saxan saxadu isa soo xirxirto oo dhulku udug u noqdo waxaan aada uga helaa ari meelaha yaacaya in la daba dhigo aniga roobku markuu do-o oo weliba si xoog lou da-ayo waxaan jeclahay geed weyn hoostiisa inaad dirin dhigto oo seexdo uu kugu duldoo waa tahay markaan magaalooyinka joogana waxaan jeclaa majaroorada biyaha ka soo daa inaan ku qubaysto ma sharaafta majaraafta iska jiryaa marmar mukulaala ka soo boodaysa biyaha soo tuuray waa tahay jigjiga kaale iyo fanaanka codka macaan mustafa idris
Marie, the what the Benari,
agarle ne amersi nuri lamrane kale mayande kale eya eya ikale wel kusugesa naftay ay gaharin jacaylkay way kusugesa naftay ay gaharin ayane way kusugesa naftay ay male ayane way kusugesa naftay
iga hari buu leeyahay amrane kaale oo jaceylka iga harin waa tahay ibraahimow waxaan mararka qaar is idhahdaa oo tolow ujeedada dhan ee loo hayso ma in afka la furtaa
aad iyo aad laakiin jacaylka sidiisaba qof walbaa ka cabanaya laakiin marka laga cabanayo fanaanka way u fududahay inuu ka cawdo ha iga harin jacaylkayga ugsigaysaa naftayda iyo ti allaa maqan soo dhahay intay ka baxday
waa tahay waa tahay intaasaan ku dhaafno codka fanaanka mustafa idriis iyo heestii jigjiga kaalay waa tahay dhinacii waraaqaha iyo qaybihii u dambeeyay ayaanu guda gelaynaa warqadan waxa ay ka timid marka ugu horreysa baa layidhi waxaa tianid halkan ka diraya ka salaamaya baa layidhi marka ugu horreysa bay yidhaahdeen waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan bay yidhahdeen daadiyaasha barnaamijkan balyada iyo heesaha waanu idinka guddoonnay waxay yidhaahdeen sahar ciidle iyo ibraahim xasan daandure iyo sahar anaa u qaadaya annagoo ku darsanaya maadaamaan miiska fadhiyo iyo ibraahim xasan daandure ibraahim daada halkan fadhiyo marka xigta bay yidhahdeen hooye sahro cabdi afrax iyo aabe cali maxamed sabriye ayayo aamino xadig waa aamino xidig siyaad iyo habriir baa liili taliso aadan sabriye iyo nimco cabdi afrax iyo hidaaye cabdi afrax iyo cambaro maxamed afrax iyo nadiifo xasan afrax iyo dhammaan reer cabdi afrax iyo reer maxamed sabriye waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan baa layidhi cabdi waasac cali maxamed iyo xaawo axmed hilowle xaawakiin oo dhowaan bay yidhahdeen meherkoodu ka dhacay waddanka u k xagga ducaduna baa layidhi dhaash dhaash dhaash baa lasoo raaciyey marka ujeedadu waxay tahay qofka akhrinayaa ma dhaafto lakiin adaan kuusoo riixaya ibrahin oo meherkaasi dhex maray xaawakiin iyo cabdiwaasac maxaa u rajeynaysaa waxaan leeyahay fanaanadaasi xaawakiin iyo odageedaba guur kheyr qaba oo aad nolol raaxo badan iyo ubad kheyr qaba aad kala kulantaan oo ubidin kala siiyo inuu ilaahay ka dhigo meherkiina waa tahay warqadda dhinacayga jirtaa markaan dhammaalkan waxaa uu caasha naga soo gaaray hooyo faadumo yuusuf aadan iyo maxamed qaalib yuusuf oo maxamed dheere ku magac dheer iyo zahre qaalib yuusuf iyo xasan cali qaasim iyo xaliimo cabdiqaadir soofe iyo odageeda iyo ilmo xasan sheekh maxamed iyo ilmo qaalib yuusuf sharwac waxayna tahniyo jecelihiin inay gaarsiiyaan heestan baa asad xasan sheekh maxamed iyo leyla maxamed qaalib yuusuf oo ku aqalgala bay yidhahdeen muqdisho waxaanay leeyihiin isku waara ubad qayr qabana ee behedanka lasiiyo aamin aniguna amiin ayaan ibraahim u raacinaya warqadii dhowaan ka timid fanaanka cawaale aadan ee asxaabta kula jirta isaga ayaa ka maqnaa wuxuu leeyahay anaa layga tegey caashooy waa cawaale aadan iyo xaaskiisa mahdiya triig xuseen caateeye anigana waa laygu soo daray caashe ibraahim xuseen barraa ku jira ibraahim adnoo kugu daraya waxaan dhammaanteena tahaniyad u diraynaa brofesor nimcaan cabdilaahi qowraax iyo sidoo kale doctor samsam xuseen caateeye arooskoodu ka dhacay magaala madaxda jabuuti habeenkii arbacada ee bishan ay ahayd baa layidhi sideed labaatanka mey sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin wiili caano gabaryo caano waxay leeyihiin sidaan sheegay waa ka anigi lahaa roob hadduu di'i rabo saxan saxdaa laga gartaa waxay yidhahdeen waxaanu soo qabanaynaa bay yidhahdeen oonu dalban lahayn heesta magaceedu la yidhaahdo indhacaasha codka fanaanka cawaale aadan
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyeyo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax udino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyeyo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax curdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa eheel ku taama arooskooda aqal la seestaa dhiga aslan iyo kabad la unka ubax cudgoonan lagu daadiya allaylehe ammaan waad istaahishaa hababsha oo islaannimo baray ammaan mudana yaa salaam codka ah cawaale aadan heestaasi aroos oo ducada ka hadlaysay waxaanu ugu talagalay dhammaan dhegaystayaasheenna wada arooska ah ee barnaamijkeena galabta ku jiray waa tahay si gaarana fanaanka waxa uu ugu xuleeyey heesta brofesor nimcaan cabdilaahi qowraax iyo sidoo kale dictor samsam xuseen cati arooskoodu ka dhacay jabuuti waa tahay indhaca shaqna heesta way ku jirtay marka waxaan leenahay magacyo badan heestaas waa tahay warqadii ugu dambeysay ibrahim haddaan soo qabto waxaa halkan tihanida arooska dareeya baa layidhi dhammaan reer xuseen aadan ibraahim iyo sidoo kale ehelada kale ah baa layidhi aabe sheekh naasir xuseen aadan iyo hooyo dhuuba cabdilaahi iyo cabdixakiin naasir xuseen iyo maxamed naasir xuseen iyo ramla naasir xuseen iyo cumar mukhtaar xuseen safiyo naasir xuseen iyo fawsiye naasir xuseen iyo sidoo kale cadnaan sheekh ibraahim iyo ugu dambeyntii mawlid cabdisalaan iyo sidoo kale cabdisamed sheekh axmed qoor leexshe dhammaantood waxaa layidhi waxa ay ku nool yihiin dalka kenya iyo maraykanka waxaanay tahanid u dirayaan arooska ibraahim axmed mooge iyo sidoo kale hodan xuseen nuur oo ka dhacay bay yidhaahdeen gobolka north dakota ee dalkan maraykanka isku harayay leeyihiin welican gabrican oo lagu duceeyay aamiin aamin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caash wuxuu naga soo gaaray hooyo caasho macalin aadan iyo hooyo xabiibo cabdiqaadir iyo hooyo xabiibo macalin muuse iyo hooyo maryan faarax iyo aabe cabdulaahi khayre iyo cabdidhuux cabdulaahi khayre iyo muuse cabdulaahi khayre iyo xaaskiisa rumaan iyo cabdisalaan cabdulaahi khayre iyo xaaskiisa iyo cabdirasaaq xuseen maxamed iyo xaaskiisa iyo zahre qaalib yuusuf iyo odageeda xasan cali qaasim iyo waxay yidhaahdeen saadiq cabdi ciise dhammaanna waxay jecel yihiin intaanid gaarsiyaana cabdi maxamuud alfa weyne iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa nasteexo cali dhuux khayre oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasna waxaa loo bixiyey maxamed cabdi maxamuud alfa weyne waxaanay leeyihiin soo barbaar annaguna waxaan leenahay allah ka dhiga kii soo barbaar ah oo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca annaguna amiin ayaan raacinayna ibraahim ow sidaan horeba kugu sheegay heesaha toddobaadkan ma aha kuwo kala dhaca hees aan aad u jeclaystay markaan dhegaystay baan markana soo qabanaya waa heesta alkudhegeedu magaceedaaba ka heli doontaaba labalaba laysu raac
horta afar afar laysu raaci lahay saddex saddex labalaba in horta laysku raacay taas waad qirsan tahay soo ma waa labalabo cirur dhul mugdi iftiin lab dhadig labalaba laysu raacay caawa labadeena bay labada fanaan leeyihiin waa hees aada u macaan markaad dhegeysato ayaad adigay dhegeystayaasha u bogi doontaan waxaana ku luuqeynaya labada fanaan hodan macalin iyo nuur caraale iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doono waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daanduray waxaanu idin leenahay labalaba isu raaca idinkuna annagana labalaba isu raacayna
bidilay aragkaga lagoon baxayay sin karay